sabuuraddii toban iyo sagaalaad saamooyinku waxay caddeeyeen ammaanta ilaah cirkuna wuxuu muujiyaa sanacadii gacantiisa maalinba maalinta ka dambaysaa waxay ku hadashaa hadal oo habeenba habeenka ka dambeeya wuxuu caddeeyaa aqoon ma jiro hadal ama af aan codkooda laga maqlin codkoodii wuxuu dhex maray dhulka oo dhan hadalkoodiina wuxuu gaaray dunida meesha ugu dambaysa oo dhexdooda wuxuu taambuug u dhigay qorraxda taasoo la mid ah aroos qoladiisii ka soo baxaya oo waxay u faraxdaa sida nin xoog leh oo baratamaya waxay ka soo baxdaa samada darafkeeda oo waxay ku soo wareegtaa hareeraheeda oo kulaylkeedana wax ka qarsoono ma jiraan sharciga rabbigu waa kaamil oo nafta wuu soo celiyaa marag furka rabbigu waa aamin oo garaadlaawaha ayuu u caqliyeeyaa qaynuunnada rabbigu waa hagaagsan yihiin oo qalbiga ayay ka farxiyaan amarka rabbigu waa daahir oo indhaha ayuu nuuriyaa cabsida rabbigu waa nadiif weligeedna way raagtaa xukuumadda rabbigu waa run waana wada xaq dhammaantood iyagu waa wax xataa dahab laga sii jeclaado haah xataa dahab badan oo saafi ah oo weliba way ka sii macaan yihiin malab iyo awlallada malabka oo weliba addoonkaagana iyagaa loogu digay oo xajintoodana waxaa ku jira abaalgud weyn bal yaa qalaadadiisa garan kara rabbow iga nadiifi dembiyo qarsoon anoo addoonkaaga ah igahay waxyaalo aan ku kibro oo yaanay ii talin oo markaas kaamil baan ahaan doonaa oo xadgudub weynna daahir baan ka ahaan doonaa rabbiyow xooggayga iyo bixiyahaygiiyow erayada afkayga iyo fikirka qalbigaygu ha ahaadeen kuwo hortaada lagu aqbalo